waa muuqaal la daawan karo qadarku dhubaad lix daqiiqo ah kaasoo ay alkataa'ib al akhbaariya kusoo bandhigayso weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed ee dhacaafaafka hore ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qeybaha hore ee muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya fadhiisanka ciidamada dowladda federaalk ee deegaankaas iyadoo wakhtigan uu yahay xilli mugdi oo uusan waaga si fiican u dilaacin intaasi kadib ciidamada dowladda federaalk ee weerarka lagu qaaday ayaa u qaybsamaya waxay rasaastu feenatay kuwa u suura gashay inay isaga baxsadaan goobta dagaalka iyo qaar kale oo ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo maxaabiis ah waxayna kaamirada alkataayib ku tusaysaa meydadka ciidamada dowladda federaalk oo bilqan goobta ay macrikadu ka dhacday iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed waxaana kasoo muuqanaya muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya mid ka mid a mujaahidiinta oo fariin kulul u diraya ciidamada dowladda federaalka isagoona dultaagan meydadka askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed oo bannaanka daadsan murtadiinta waxaa u baaqaynaa inay soo dhiibaan ilaah subxana watacaala toobad keenaan oo alla subxana watacaala ku xirnaadaan waxaan leenaha maalin kasta furmaasaa laguu baabi'iyaa soo waan tooba taasa toobad keentaan waxaati walalehen haddaa toobad keena weydin soo albasaadin dambe doos insha allahu tacaala muuqaalka alkataa'ib waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigaya hub iyo saanad ciidan kuwaasoo ay ka carareen askartii dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ee lagu weeraray deegaanka burujeed
فتنزف الدم أمريكا من ركبي ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهبي هل من مزيد هل inta aad daawanayso filimkan ay baahisay alkataa'ib al akhbaariya waxaad qeybihiisa dambe ku arkaysaa mid ka mid ah askarta maamulka la baxay koonfur galbeed oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaciida xuseen xasan isaaq la dhahaa ciidamadu waxaa ahayd daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka oo isheeg difaacadda sagaalada ahaay dagaalna haniiq aaday oo deegaanka oo burjay leerow yadhaw obdi wal oo dareemanaan lahay iyo walaasi dhaman lahay hanii horaad si tartiibe jow degan ayaa injiifanay hataa laasan gale dhalbaan maqjarne dhinuu oo baalon ciidamada kaleet yaa laha ku bilaabay madiyo laha ku bilaabayo dhinuu ije laambay dhini kigana laambay hooba habadaba laamo laha la surmiyo la arigreed oo dale shalgalena shal rooreena reed anina dhinin lehon roore